inkastoo ciidamada uu taageero maraykanka ay dib u qabsadeen inta badan dhulkii uu horay gacanta uga hayay ururka isis ayaa haddana turkigu waxa uu waqooyiga suuriya ka wadaa weerar uu meesha kaga saarayo maleeshiyada kurdiyiinta ee hormuudka ka ahaa dagaalka ka dhanka ah isis ankara waxay sheegaysaa in maleeshiyada kurdiyiinta suuriya iyo ciraaq ay xiriir la leeyihiin kooxda b k k oo uu turkiga u aqoonsan yahay argagixiso aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay arbacadii shalay in meelaha ay ku yar tahay halista ururka isis ay ammaanka ku wareejin doonaan ciidamada deegaanka inkastoo aanan waqti cayiman loo qaban hadda waxaa jooga suuriya ciidamo gaaraya ilaa iyo laba kun oo askari oo maraykan ah badankoodna waxay ka howlgalaan magaalada ku taalla waqooyiga suuriya ee manbij magaaladaas ayaa waxaa isis ka qabsaday ciidamo uu maraykanku taageeray kuwaas oo u badan maleeshiya kurdiyiin ah khudbad uu dhowaan jeediyey madaxweynaha maraykanka donald trump ayuu ku sheegay in la joogo wakhtigii askarta maraykanka ay soo guryo noqon lahaayeen laakiin arrintaasi ayaa waxaa mid wakhtigeeda aanan la joogin ku tilmaamay taliyayaasha ciidamada maraykanka iyo xulafadooda carabta iyo kurdiyiinta maxamed abucadil waxa uu ka tirsan yahay golaha militariga carabta ee manbij
aaggeenna waanu ku xoraynay daacish xurafo iyo saaxiibo ayaanu ku nahay dhammaana deegaanada aan xoraynay waxaa jira warbixinno ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda iyo tan gaashaandhigga maraykanka kuwaasoo lagu sheegay in askarta maraykanka ay halkan membija nala joogi doonaan ciidamo ka tirsan militariga maraykanka ayaa dhowaan saldhig ka samaystay dusha sare ee buur ku taalla magaalada membij gaar ahaan meel u dhow aagga ay ciidamada turkiga joogaan cali manbij waa taliyo ka tirsan maleeshiyaadka carabta ee ka dagaalama magaalada manbij
markii hore waxay ahayd keliya roondo waxa ay maraysaa in la sugo ammaanka eeriyada si loo xoojiyo inaan mar kale weerar nooga iman militariga turkiga aqalka cad ayaa arbacadii mar kale ku celiyey in suuriya laga soo saarayo ciidanka ka jooga maraykanka laakiin afhayeenka madaxweyne trump sara hakabi sanders ayaa sheegaysa inaanan weli la cayimin wakhtiga lasoo saari doono ciidanka maraykanka
waxa ay tidhi waxa aan diiradda saaraynaa inaan hawsha ku wareejino xoogaga maxalliga islamarkaana ay qabsadaan hawshooda si ay u xaqiijiyaan in daacish aanay mar kale u soo muuqan sidoo kalena ay hore usii anba qaadaan horumarka ay siiriya ka sameeyeen ciidanka iyagu dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa sheegaya in kooxda daacish aysan weli ka tegin suuriya inkastoo ay lumiyeen magaalooyin badan oo ay xakumi jireen ciidamada cusub ayaa hadda doonaya inay maamulaan oo ay sugaan ammaanka meelaha laga xoreeyay daacish taageerada uu maraykanka taageeray maleeshiyaadka kurdiga ah ee dalalka ciraaq iyo suuriya kula dagaalamay daacish ayaa sababay khilaaf siyaasadeed oo soo kala dhex galay turkiga iyo maraykanka oo ah xulafo ka wada tirsan isbahaysiga neto